kadib markii dhowaantan magaalada muqdisho ay heshiis ku gaareen hogaamiyaasha soomaaliya iyo etoobiya ayaa waxaa kadib hadal jeediyey ra-iisul wasaaraha etoobiya abay axmed markii uu ku laabtay caasimadiisa adhis ababa ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa waxa uu ku sheegay khudbadiisa in uu wada hadallo niyad wanaag ah oo laba geesood ah la yeeshay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo gudoomiyaha baarlamaanka iyo golaha wasiirada waxaa kaloo uu ku sheegay hadalkiisa in ujeedada ugu weyn ee kulankaasi uu ahaa sidii loo soo afjari lahaa da colaadeed iyo qalalaasaha usoo dhexeeyay labada wadan wuxuu kaloo yiri waxaan isla fahamnay sidii aan isugu keeni lahayn labadeena wadan ee dariska ah oo aan u abuuri lahayn isdhexgal iyo midnimo halkii dadkeennu ay kala qaybsanaan lahaayeen waxaana hadda aan ku heshiinay ayuu yiri isdhexgal dhaqaale buuxa በቅርቡ ሙሉ በሙሉ ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን እንድናካሂድ ከረዥም ጊዜ አንጻር ህዝቡን እያዋሃድን ወደ ሙሉ አንድ ሀገርነት እንድንቀየር ፖርት እያከራዩ መኖር ወይም ደግሞ ከዚህ ቡና እየላኩ መኖር ብቻ ሳይሆን iskaashigeena ganacsi waa inuusan ahaanin mid ku kooban soomaaliya oo naga kiraysa dekedo iyo sidoo kale etoobiya oo buka u dhoofisa soomaaliya balse waa in uu ahaada mid isu keenaya kheyraadkeenna iyo cududeenna kala tagsan islamarkaasina abuuraya gobol dad badan ay ku nool yihiin oo leh kheyraad dabiici ah oo intaan ka badan iyo suuq weyn haddaba muxuu ka dhigan yahay hadalkaasi ra-iisul wasaaraha etoobiya jabriil oo maxamed waxa uu bare ka yahay jaamacadda ohio state university hadalka ra-iisul wasaaraha etoobiya kolley sida uu sheegay wuxuu sheegay in soomaaliya iyo etoobiya ay ka gudbi doonaan colaadihii ay isu qabi jireen oo ay isku darsan doonaan dhaqaale ahaan wax wadaagi doonaan khayraadka soomaaliya leedahay laga wada faa'iidaysan doono shacabka etoobiya leedahay suuq uu noqon doono suuq ballaaran la abuuri doono arrintaas waxba kuma jabna laakiin arrinta siyaasiyan in la kala madax banaanaada ah oo aada muddo xoogaa inuu su-aal ka keenay oo ama wax isku darsi ha ahaato ama go-aanadan uu aada moodo inuu asagu gaarayo xoogaa waxaa ku jira yaro waswaasa weliba soomaaliya xaaladeeda iyo tabarteeda iyo awoodeeda iyo dowladnimadeeda meeshay maraysa marka la eego arrin wanaagsan maaha arrin u baahan in maaragtay dowladda soomaaliyeedna ay dadka ka shaafiso shacabka soomaaliyeed laftiisana uu u baahan yahay inuu dhiifoonaado uu ka warhayo sida wax u socdaan weeyaan abaay axmed ayaa waxaa kale oo uu sheegay in wadamada ku yaala geeska afrika ay noqon karaan suuq xoogan haddii ay u midoobaan sida dalalka dubai yurub iyo sidoo kale maraykanka wuxuu sidoo kaleeto ugu dambeyntii hadalkiisa kusoo gunaanaday oo uu sheegay in labada wadan ee etoobiya iyo soomaaliya mustaqbalka ay wada midoobi doonaan laakiinse hadalkan oo u muuqday markiiba inuu abuuray xasaasiyad fara badan ayaan weydiiyey jibriil o maxamed waxa loo qaadan karo oo uu ka dhigan yahay runtii etoobiya waxaa wanaagsan in taariikhdeeda dib loo eego waa dal leh aragti ah baahin iyo isballaarin aaminsan in barigaas africa oo dhan ay maaragta ayagu ka taliyaan oo ay boqortooyo ka ahaadaan arrintaas iyada ah oo fikirkaasna kamay tanaasulin annaga soomaalida lafteena in soomaalideenii iyo wadankeenii iyo midnimadii ummadeenii shacabkeena maynan ka tanaasulin kamana tanaasuli karno marka fikirka etoobiya oo ah soomaaliya way burbursan tahay laga faa'iidaysta mid meesha ku jira oo u baahan in laga cabsado oo laga boqo oo laga digtoonaado weeyaan runtii dagaalka sokeeye ee soomaaliya ragaadiyey ee muddada badan hayay iyo dowlad la-aanta waxay keentay in soomaalida inta kale aamin baxdo ay la doorbido in etoobiya iyo wadamadii kaleo shisheeyaha ahaa loo kala baratamo dowladdii lafteeda cadaadiska ee maamul goboleedyada iyo beelaha iyo wuxu saarayaan waxay keenaysaa inay u tanaasusho shisheeyihii oo ay kamid tahay etoobiya waxyaabo si kale aysan u yeesheen ay yeesho si ay maaragtay arrimaheeda u fushato ayada lafteeda oo ay usii jirto ushaqey hadalkaasi ku qotoma in labada wadan ay wada yeelan doonaan xiriir ganacsi oo sidoo kaleeto kasii qoto weyn ganacsi oo keliya laakiinse mustaqbalka isku biiri doonaan ayaa waxa ay noqotay arrin si weyn caalamka gaar ahaana bulshada soomaalida dhexdeeda looga hadalhayay ilaa iyo intii uu soo baxay